إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro kala duwan oo ay mujaahidiinta saakay ka geysteen degmada qansax dheere ee gobolka baay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro xooggan ku qaaday qaar ka mida fadhiisimaha shisheeye kuwa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dadweynaha gobolka sanaag ayaa soo dhoweeyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameeyeen deegaano ka tirsan gobolkaas in ka badan shan ruux ayaa dhimashiyo dhaawac ku noqday dagaalbeelada ay ku lug leedahay dowladda federaalka oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellaha hoose wilaayada mudug ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ahaa oo dega gobolka mudug kuwaas oo uu khilaaf ka dhexeeyey ku dhowaad toddobaatan ruux ayaa lagu dilay dibadbaxyo rabshado wata oo ka dhacay dalka nigeria warka waxaa qayb ka ah xubinta ganacsiga u diyaargarooba isagoo dhammaystiran إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkii oo faahfaahsan ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro kala duwanna oo ay mujaahidiinta saakay ka geysteen degmada qasax dheer ee gobolka baay warkaas iyo warar kale oo ku aadan sidoo kale milatariga al-shabaab oo weeraro xoogan ku qaaday qaar ka mid a fadhiisimaha shisheeyaha kuwa dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ay ku leeyihiin gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose waxaa ka waramaya abuubakar ibraahim geedi dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa habeenkii xalay iyo saakay weeraro xooggan ku qaaday qaar ka mida saldhigyada ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka iyo askarta maamul goboleedyada ay ku leeyihiin deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolada shabeellaha hoose jubbada hoose iyo baay iyo bokool mid ka mida weerarada oo ahaa mid aad u culus islamarkaana ay barbar socdeen qaraxyo waaweyn ayaa waxaa martigeliyey ciidamada maamulka koonfur galbeed ee ku sugan degmada qansax dheere ee ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee baay iyo bakool ilaa wareedyo mas-uul ah ayaa idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan u xaqiijiyey in weerarkii saakay ka dhacay qansax dheere lagu dilay askari lagu magacaabo cali madyarow halka sidoo kale lagu dhaawacay saddex kale islamarkaana uu ku jiro sarkaal magaciisa lagu sheegay xasan eylow ciidamada xabashida etoobiya ayaa weerarka kadib waxay jareen isgaarsiinta degmada hase yeeshee waxaa la rumaysan yahay in khasaaraha gaaray askarta maamulka koonfur galbeed uu intaasi ka badan karo gobolada baay iyo bakool ayaa ka mida goobaha ay sida xooggan uga socdaan halganka lagula jiro shisheeyaha iyo kaaliyaashooda waxaana dhowaan weerar dhabagal ah oo ka dhacay duleedka degmada diinsoor lagu dilay lix askari uu ku jiro sarkaal ciidan islamarkaana ka tirsanaa ciidamada xabashida etoobiya docda kale habeenkii xalay ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro saf ballaaran ah waxay ka fuliyeen gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose kuwaasoo ay ku beegsadeen ciidamada shisheeye uganda kuwa dowladda federaalka iyo askarta maamulka jubbaland weerarada oo ahaa kuwa habeendheelmad ah ayaa waxay si gaara kaga dhaceen degmooyinka afmadow iyo jannaale iyo sidoo kale deegaanada calamada iyo arbacow oo dhammaantood ka tirsan gobolada shabeellaha hoose iyo jubbada hoose dagaalada oo dhacay wakhtiyo isku dhowdhow ayaa la rumaysan yahay in khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada shisheeye kuwa dowladda federaalka iyo askarta jubbaland xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhisay howlgalladeeda kala duwan ee ka dhacaya gobollada dhaca bartamaha iyo koonfurta soomaaliya iyadoona mujaahidiinta al-shabaab ay la sii wareegayaan deegaano hor leh oo ka tirsan gobollada waqooyi galbeed ee soomaaliya dadweynaha gobolka sanaag ayaa soo dhoweeyey howlgallo saacadihii lasoo dhaafay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay ka sameeyeen gobolkaas cabdulaahi yaasiin jaamac ayaa ka waramaya
ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa isku sii fidinaya deegaano hor leh oo ka tirsan dhulka uu gacanta ku hayay maamulka somalilan deegaanada maamulka somalilan uu ka arrimaya ayaa si weyn looga hadalhayaa isfidinta xarakada shabaabulmujaahidiin oo awalba kaabiga ku haysay xarakada shabaabulmujaahidiin durbo waxa ay bilowday howlgallo ka dhana waxyaabaha maanka dooriye oo deegaanadaasi aada looga isticmaalo deegaanada ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay isku ballaariyeen amaba isku fidiyeen waxaa ka mid ah mirici mashacaleed xabaasha ow cali iyo markeed oo u dhexeeya magaalooyinka laasqoray iyo baran oo ka tirsan gobolka sanaaga mid ka mid a dadka deegaanka ayaa maanta idaacaddan islaamiga ah alfurqaan waxa uu uga waramay deegaanada ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay la wareegeen asigoo hoosta ka xariiqaya in durbe ciidamada xarakadu ay bilaabeen inay la dagaalamaan waxyaabaha maanka dooriya magacayga waxaa la yidhaahdaa maxamed maxamuud cali waxaan ku sugahay gobolka sanaag gaar ahaan degmada laasqoray tuulooyinka masxaleed iyo xabaalsha caley markab iyo tuulooyinka ciidamada ciidamada mujaahidiinta way la wareegeen ee tuulooyinka iyo meelahaas oo dhan hawlgalla badanna way qabteen meel la yidhaahdo jeeldooraq waxay ku qabteen khamrigay ku qabteen gaari khamriga gaariga waa la gubay khamrigiina waa la sijadiyey ciidamadaa la wareegay markaa nimankii watayna la wareegay dadka deegaanadaasi waxay muujiyeen siday ugu farxasan yihiin in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin ay soo gaaraan waxay u soo dhaweeyeen nimadii kamadiidana oo waa la taageersan yahay maadaama khamrigii iyo qaadkii wax walba laga qabanayo ma garanaysa marka laga soo taga deegaanadan maamulka somalilan uu horey uga arrimi jiray waxaa xusid mudan in ciidamada xarakada shabaabulmujaahidiin sidoo kale ay gacanta ku hayaan deegaano badan oo ka tirsan dhulka maamul goboleedka puntland uu sheegto gaar ahaana kuwo ka tirsan gobolka bari in ka badan shan ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaal beeleed ay ku lug leedahay dowladda federaalk oo ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka shabeellaha hoose maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya laba ruux ayaa ku dhimatay halka afar kalena ay ku dhaawacmeen kadib dagaal habeenkii xalay ka dhacay deegaanka yaaqbari weyne ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkan ayaa socday muddo saacada ah taasoo saameyn ku reybtay dadka deegaanka dadka dhaawacyada soo gaaray ayaa waxaa la dhigay mid ka mid ah isbitaalada ku yaala degmada wallaweyn ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkan ayaa waxaa horinaya dowladda federaalka mana ahan markii ugu horraysay oo dagaal u dhexeeya laba beelood oo walaalo ah uu ka dhaco deegaankan sidoo kale waxaa xusid mudan in dhowr bilood ka hor isla deegaankan ay dowladda federaalka ku dishay odayaal waanwaan u fadhiyey deegaanada ay maamusho dowladda federaalka waxaa si joogto ah kaga dhaca dagaalbeeleedyada iyadoona inta badan ay dagaaladaasi ka qayb qaataan ciidamada dowladda federaalka
wilaayada mudug ayaa heshiis dhex dhigtay beelo walaalo ah oo dega gobolka mudug kuwaas oo uu khilaaf u dhexeeyey mar kale iyo cabdulaahi yaasiin jaamac kulamas dabajoog oo walaayada mudug ay garwadeen ka ahayd uuna dhexeeya beelaha cayr iyo saruur ayaa waxaa xal looga gaaray khilaaf dhul oo labada beelood u dhexeeyey kulanka lixaad oo ah kii ugu dambeeyey ayaa ka dhacay degmada xarar dheere ee xarunta walaayada mudug iyadoo ay jireen ilaa iyo shan kulan oo kaa ka horreeyey oo meelo kala duwan ka dhacay kulanka ayaa laga soo saaray bayaan ka kooban shan qodob kaa oo lagu shaaciyey heshiiska rasmiga ah ee labada beelood ay gaareen islamarkaasina walaayada mudug ay garwadeenka ka ahayd qodobka koowaad in lagu saleeyo wixii la isku haayay shareecada islaamka qodobka labaad inaysan jirin si guud xuduud u dhaxaysa ummadda muslimiinta ah gaar ahaan labada beelood qodobka saddexaad dhulka galbeere qooxo iyo dhafaruure waa dhul daaq ah lagama dhisi karo tuulo baraag ama baco iyo beerba afar lama aqbali doono abaabul qabiil oo ku salaysan sheegasho dhul shan ciddii si gaar ah u sheeganaysa milkiyad dhul waxay la xiriiraysaa maxkamadaha islaamiga ah ee ku shaqada leh nabadoon cabdiraxiim bacadow oo ah nabadoonka guud ee beesha cayr ayaa goobta ka sheegay in labada beelood ay yihiin walaalo islamarkaasina deris yihiin midnimadooduna ay muhiim tahay dadkan markii aan ka hadlo waa dad wada dhashay waa isku aabbiyo isku hooyo waa dad ilaahay isku jiiraan ka dhigay waa dad intay soo noolaayeen waxa weeye hal meel ah ama hal dhul wada deganaa waa dad abti adeer awoowe xidid walaal isku ah dad ma aha hadda isku yimid ma aha dad waxa waaye soo jireen ah oo walaala oo derisa oo waxa weeye xudumahooda lakala siibay in la kala sheegana hadda aniga lama mudna iyagana waxaan leeyahay walaalahi waxaan leeyahay ilaahay ka baqa cabsida ilahay isu dardaarmayna ilaahay waa baqa saddex xaqaad isku leedihiin xaqul islaam xaqul jaar iyo xaqul qaraabaad isku leedihiin waaliga walaayada mudug sheekh xasan abu xamsa ayaa gebagabadii kulanka waxa uu la dardaarmay beelaha walaalaha iyo deriskaba ah inaan ka fogaano wixii ma garanaysaa ee kitaabka iyo sunnada ka soo horjeeda wixiina kala fogaynaya inaan ka fogaano wixii keenayo oo fal shaydaan oo keenayo isriixriix inaan ka fogaano wajasaakumullahu khayran fidnadana aan ka hortagna nimanyahu fidnada huruudda ninka kiciya soomaalidu waxay tiraa harti balaaya ninki rara ta ugu weyn isagaa furta soo ma ogdiin ta ugu weyn isagaa furta soo ma ogdiin balaayo ninkii ka shaqeeya oo fidno hurdo kiciya waxaa hubaala inuu qaadanayo masiibada midda ugu weyn inuu qaadanayo naftiisuu ku weynayaha waa dhacaysaa maalkiisaa ku baaba'aya aakhiradiisaa ku xumaanaysa adduunkaa noloshiisu xariiri gelaysaahoo
meelaha ay ka taliso xarakada shabaabulmujaahidiin ee lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ka dhaca kulamo la isugu calool xaarayo beelaha walaalaha ah islamarkaana lagu dhammaynayo wixii khilaafaada amaba kala tabasho ah ee u dhexeeya
dalka nigeria oo ay ku dhowaad toddobaatan ruux ku dhinteen ayaa idinku soo maqan balse markan waxaad ku soo dhowaataan xubinta ganacsiga maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya تجارتي منبعها كتابنا المحكم ضبطها دستورنا آياته تفصلي
xubinta ganacsiga waxaan ku soo qaadan doonnaa ganacsatada qudaarta ku iibisa magaalada garowe oo bilaabay in habeenkii ay iibiyaan qudaarta sababa ku aadan kuleelka magaalada ka jira xilliga maalinta ah awgeed aweys abuubakar oo ka mid ah ganacsatada qudaarta ayaa sheegaya in xaruntiisan yar uu ku maareeyo nolosha qoyskiisa maasha allah bismillahi raxmaan raxiim anigoo aweys abuubakar warsame ku magac dheer afrika ganacsigan hadda kahor waxaan bilaabay labaatan sano ka hor anoo jooga boosaaso oo laba reer baan ka biilaa alxamdulilah waa biilkuwa iyo nolosha iyo kulli waa laga helaa maasha allah sidoo kale waxa uu ka warramay sababta ku dhalisay in habeenkii uu iibiyo qudaarta taasoo macnaha waxaan ugu iibin way maalintii cimilada aad iyo aad u kulul marka cimiladan markay kulushaana macnaa qudaarta waxay noqonaysaa damage ama dhaawac bay yeelanaysaa ama diirka ama qolofta ayaa isbedelaya madow buu noqonayaa dadkina ka iibsamayaan liinta sidaas kale waxay noqonaysaa idana waxay noqonaysaa qoloftii ama diirka ayaa macnaha ka adkaanaysaa wixii dhan macnaha waa isku damage bay noqonayaan cid iibsanaysa male kuntana sidii oo kale waa adkaanaysaa dhanaanta sidii oo kale cambihii sidii oo kale waa isbedelaya biseelka ku badanaya taasana u yiwa maalinta xubinta ganacsigana intaas ay noo joogto
أختمها مصليا على النبي الهاشمي
warkan dhegaystayaal wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda alfurqaan ku dhowaad toddobaatan ruux ayaa lagu dilay dibadbaxyo rabshada wata oo ka dhacay dalka nigeria kumanaan ka caraysan tacadiyada ay geysanayaan ciidamada booliiska dalka nigeria ee dhaca waqooyiga afrika ayaa waxa ay isugu soo baxeen wadooyinka waaweyn ee waddankaas inta la xaqiijiyey lixdan iyo sagaal ruux ayaa lagu dilay dibadbaxyadan oo socday maalmihii lasoo dhaafay waxaana shacabka waddankaas ay sii xoojiyeen dibadbaxyada iyagoo sheegaya inay uga cabanayaan tacadiyada dalalka ah oo ay kala kulmayaan ciidamada waddankaas dibadbaxyada ka socda dalka nigeria ayaa soo bilowday toddobadii bishan hadda lagu guda jiro ee oktoobar waxaana la xaqiijiyey in dadka dhintay ay isugu jiraan booliis iyo sidoo kale shacab dadweynaha nigeria ayaa sii xoojiyey dibadbaxyadooda kadib markii ay shacabku sheegeen in ay adkaysan waayeen dhibaatooyinka ay geysanayaan ciidamada booliiska ee sugaya siday hadalka u dhigeen ammaanka waddankaas waddanka nigeria ayaa waxa uu wajahayaa dhibaatooyin uu ka mid yahay cudurka coronavirus kaasoo dhibaato ba-an ku haya dadweynaha ku nool waddankaas dhaqaalo xumi iyo sidoo kale siyaasadda waddankaas oo aan fadhin ayaa qayb ka ah dhibaatada ay wajahayaan dadka reer nigeria warkii aad kala socoteen idaacadda alfurqaan dhegaystayaal waa inaga intaa